bismillaahi raxmaani raxiim qodobada warka habeenimo rediyo jowar idiin hayana dhegaystayaal waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo ka hadashay duqeyn ka dhacday deegaano ka mid ah hirshabeelle iyo galmudug wasiirka diinta iyo qaafta qaar ka mid ah culammada soomaaliyeed oo fatwo ka soo saaray dagaalka kooxda al-shabaab agaasimaha guud hay-adda socdaalka iyo jinsidaha soomaaliya oo furay tababar ku saabsan sharciga socdaalka dalka warka dibaddan dhegaystayaal waxaa ku dhegaysan doontaan kongo oo abaalmarin lacageed siinaysa ciddii soo sheegta hogaamiyaasha burcadda dalkaasi
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo kuwooda u door karoon haatan waxaad ku soo dhowaataan warkiioo intaasi ka faahfaahsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka hadashay duqeyn ka dhacday deegaano ka mid ah hirshabeelle iyo galmudug cabduqaadir jakaarta ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya afhayeenka wasaaradda gashardhigga ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya abuukar xasan maxamed ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyey howlgalkii duqeynta ahaa ee xalay ka dhacay deegaanka eelbacad ee gobolka shabeellaha dhexe howlgalkaas oo la sheegay in lagu dilay horjooga ku-xigeenkii u qaabilsanaa ururka al-shabaab gobolka shabeellaha dhexe iyo xubno kale oo ka mid ah ilaaladiisa afhayeenka warbaahinta shir jiraad uu qabtay gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegay in howlgalka duqeynta ah oo iskaashadeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga ah lagu dilay horjooga ku-xigeenkii maleeshiyada ururka al-shabaab u qaabilsanaa gobolka shabeellaha dhexe kaas oo lagu magacaabi jiray yuusuf dhegnaasa xubno kale oo ka mid ah maleeshiyada al-shabaabna lagu dhaawacay ha yeeshee dhaawacooda oo loo waday deegaano ka tirsan gobol galguduud mar kale lagu baagsaday degmada galcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxa uuna sheegay in howlgallada dhanka cirka ah ee ka dhanka ururka al-shabaab ay sii socon doonaan waxaan rabnaa inaan ummadda soomaaliyeedna ugu bishaareyna ilaahayna uga mahad celinno dhagarqabihii ugu weynaaye gobolka shabeellada dhexe marka laga reebo kobanka dukade ninka lagu magacaabo yuusuf dhegnaas oo ahaa nin argagixiso ah shacabka soomaaliya dhibaateeyey gaar ahaan dadka ku nool runugood iyo caddaanlixi iyo cadcaddey ceelbacad iyo tuulooyinkaas iyo guud ahaanba shacabka soomaalida ku nool shabeellada dhexe ayuu dhibaato ku ahay ninkaas ayaa isagoo ku sugan ceelbacad duqeyn ku haleeshay ee ciidanka ciidamada qaranka ay ku sameeyeen iyo saaxiibada caalamiga ah oo iskaashanayo halkaas ayuuna wuxuu ahay ku baktiyo naftiisu ku waayey sidaasoo kale shan dhagar qabe oo martuu ahayd ayaa ayagana ku dhaawacma halkaas oo raggii horjoogayaashii kala ahay oo ka shaqayn jiray gobollada dhexe iyo shabeellada dhexe gaariyaa lagula cararay raggii ayaga ahaay dhaawacii iyo xuu ahay istaafyadii la socdo labaatan gaaraayey haddana duqayn kale ayaa haddana lagula dhiftay degmada galcad ee gobolka galguduud meel u dhow waxaan rabnaa marka shacabka soomaaliyeed inaan ugu bishaareyna xilligan inay cadowga soomaaliyeed ee argixisada ah jab weyn oo gaaray howlgalkan oo lagu magacaabo dhammaystirka eeyaha naarta ama nihaayatu kilaabi ahlinaar ayaa xuu ahay dib u cusboonaaday waxaana rabnaa ujeedkeedu uu yahay howlgalkan inuu khawaarijta alhabaab maalmo kooban ama muddo kooban lagu afjaro shacabka soomaaliyadna dhagartooda looga dulqaado dhinaca kale deegaano hoostaga degmooyinka cadale iyo raagacelle ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa hadda ka socda abaabulkii ugu dambeeyey ee ku aadan dagaal ka dhanka maleeshiyada al-shabaab waxaana halkaasi lagu soo bandhigay boqolaal ka mid ah ciidamada macuusleyda deegaanka kuwaas oo loo diyaariyey dagaal ka dhanka al-shabaab waxaana halkaas kula hadlay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka shabeellaha dhexe dowladda federaalk ee soomaaliya iyo saraakiil ciidan gudoomiyihii hore ee gobolka shabeellada dhexe axmed miire makaraan axmed faal oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta halkaas kula hadlay ciidamada ayaa kula dardaarmay inay kordhiyaan dagaalka dhanka ururka al-shabaab islamarkaana ay iska difaaceen maleeshiyada al-shabaab siduu hadalka u dhigay ee kusoo duulay deegaanadooda gobolka shabeellaha dhexe waxaan rabnaa horta sideeduba qof waliba way dhimaysaa maalinay dhimahaysaa ajashuna ilaahay baa qoray meel uu qofka ku dhimaayana ma yaqaan laakiin adduunka waxaa fiican gobonnimo in lagu dhinto inaad gunnimo ku dhimatid waa midda ugu xun adduunyada inaad gobonnimo lagu dhinto adduunyada ugu wanaagsan adiga deegaanka islaameed uma socotid guri islaameedna raadiyo uma haysid xoolo islaameedna raadiyo uma haysid kuwaagiyaad la fakalla'da war xoolahaan ilaaha ay siiyey xaaskan iyo carruurtaa ilaaha ay siiyey dhulkaanna ilaahay siiyey aan ku noolaada si xorriyada aan ugu noolaada ka la'da wax sidaas looga la'yana waa nin sida sagaal bilood ku dhasho annagoo kala ah qorogaan aan haysano haystaa weli waxaa laga yaabaa inuusan aqoonin meesha haddii hadda ayagoo meel maray la kala haatiye xatee meeluu ku dhunta xatee meeqaan asoo marka waxaan rabnaa marka war ajashi ilaaha ahaayo waktigaan dhimaynan ilaahay ba inaan gobonnimo ku dhiman dadkaan waa dad jecel inay xornimo ku noolaadaan waa dad jecel inay maarata sharafkooda ilaashtaan
si kastaba maalmihii lasoo dhaafay deegaaniya degmooyin ka tirsan gobolka shabeellada dhexe waxaa ka socday dagaalo ka dhan ah ururka al-shabaab iyadoo ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaankana ay sheegeen inay dileen saraakiil iyo xubno badan oo ka tirsanaa al-shabaab wasiirka diinta iyo waqaafta qaar ka mid ah culimadiinka soomaaliyeed ayaa fatwo cusub ka soo saaray dagaalka kooxda al-shabaab wariye xaafid nuur bare ayaa warkaasi muqdisho ka soo diray wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta ah xukuumadda federaalka soomaaliya sheekh mukhtaar rogow cali abuumansuur iyo qaar ka mid ah culimadiinka soomaaliyeed ayaa shijira-aad ku qabtay halkan oo ah xarunta wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyaga oo ka hadlay dagaalada dara ka socda ee lagula jiro ururka al-shabaab culimadiinka ayaa tilmaamay in dagaalka uu yahay mid xaqa islamarkaana loo baahan yahay in shacabka soomaaliyeed ay garab istaagaan ciidamada xoogga dalka ee furmaha hore ku jira waxay tilmaameen in ciidamada ay haystaan fadwooyinka culimmada dagaalka ay ku jiraan uu yahay mid xaqa ayna ku janna tegayaan dagaalkan ay kula jiraan kooxda al-shabaab waa kuwan qaar ka mid ah culimmadii ka soo qayb gashay ka jira cid oo warbaahinta la hadlay daa'ifada khawaarijta ah iyo ahlulbaqyigaba in gacan mid ah loogala hortagaa diintaynu qabtaa kamanaga gambanayna waxaan leenahay jaahiduu biamwaalikum waanfusikum fii sabiili illaahi dowladda soomaaliya ee dagaalka ku jirtana waxaan leenahay allaha guuleeyo dadka soomaaliyeedna si aan kala har lahayn ganacsatada iyo iyo culummada iyo shacabka iyo dhaqanka soomaaliyeedba si aan kala har lahayn waxaan aad u ammaanayaa dadkii dhaqanka ahaa ama dagaalkaas sida tooska ah uga qayb gaalay ee ku dhintay ahluljannada ahluljanna allah ka dhigaan leenahay inta maanta u taaganna garab buuxa in lagu siiya aan ku dardaarmaynaa
saxaabada nabiga sal allahu alayh wasalam inta badan ramadaanay dagaalka geli jireen ramadaanku marka in la soomaa waajiba haddii marka qofka dagaalka ku jira oo deegaankiisa inta ka baxay weliba sagaashan kilomitirka xagga ka dagaalamaya oo dagaalna ku jira laba cuduroo haystaa marna dagaaluu ku jiraa waa mujaahid marna safaruu ku jiraa oo de ilaahay waa ogtihiin qofka musaafirkaa waxaa loo banneeyey haddii uusan soonka dul qaadan karin inuu gadaal ka qadayo iska furo waa loo banneeyey oo allah subxaana wa tacaala wuxuu leey waad ogtihiin وإن كنتم على آيات مارتي وتألؤوا يرى سبحانه وتعالى أو على سفر فعيدة من أيام أخر فمن كان فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعيدة من أيام أخر قفك إذنك إذن كمذا أي جرهن أما السفر بكو جربا وحو حق الله ما المكة لا تود دنبان رمضان أهين أنه كوقا لا أنتم معناتها اسكفروا gabagabada shirka jaraa'id wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta sheekh mutaar robo cali abuumansuur ayaa tilmaamay inay tahay in culammada soomaaliyeed ay u midoobaan wacyigelinta bulshada ee aragtiyada xag jirka ah ee lala dagaalamayo isagoo tilmaamay in wasaaraddu ay door muhiima ka qaadan doonto sidii loo ciribtiri lahaa fikirka rargixisada ee dalka ka jira maanteena waxaa nagu waajiba in dagaalka dowladdu si guud bay ugu jirtaao waa lagu wada jiraa dad baa waxay leeyihiin dawladdu dagaalka may gasho madaxweynahaba safka hore joogo wiilkiisu watood arkayseen ra-isul wasaaraha maalin waxaana soo martood ogtihiin ra-isul wasaaraha madaxweynaha wasiiro badan gudoomiyaha gobolka ay safka hore joogeen sidii unbaa loogu jiraa wasiirka gaashaandhigga haddii xabadda uu taagan yahay kan maaliyaddana wiilasha xabadda ridaayo uu mushaar la daba taagan yahay kan gaashaandhigga hadduu xabadda taagan yahay kan caafimaadkana dawo iyo kan kan dhaawacmay inuu daweeyuu la daba taagan yahay haddii wasiirka safka hore uu taagan yahay wasiiradda qoyska iyo haweenka oo haween weynaha soomaaliyeedu wadato buskud iyo timir bay la daba taagan yihiin ya wasaaradda awqaaftoo maalin dhow idaad tidhaahdeen maxaad meesha u aadi weyseen iyadana iyadiyo culummadeediioo wada socdo iska dhiciyaadaasay la daba taagan yihiin dhammaanteena marka waxaa nagu waajiba kaas inaan wada galno maxaa yeelay inteena qof loo turayo oo loo naxariisanayo oo ka badbaadayahu ma jiro mise mise waa ben ma ka badbaadaysaan ya marka marmar waxaa dhacaysa haddaan kaftamo waryaalow kaaleya maanta bahasha aan iska dhicina markaan dhahno waxaa laga yaabaa dalkeena aan wada difaacan oo inaad idhahdaan dhib male ani muwaadin baanahe dalkii waan kula difaacayaa kaamirada hoogaa shidaala ku shuba inaad dhahdaan kaamiradiin ku soo shubta shidaalka idanka shidaal ku soo shubta kaamirooyinkiin waddankii aan iska wada dhinan runtii sagiir reebi maayaan kabiir reebi maayaan waxba elin ashan maayaan waxaa hadda qoys aan dhibkaa gaarinna waa yar yahay mise maaha aniga shaksiyan haddaan hadda ka warramo bishaan shacbaan gabar walaalkay uu qaba bay afduubteen oy haystaan waa gabar yar ilmo yar bay nuujinaysay shan bilood buu jiraa saciid aadan roobow shan bilood jir waaye inta waddada la dhigay baa la yidhi hooyadiisi la watay baa meesha la dhigoo looga tegey maanta waa nool yahay ayay ogta waa la hayaa laakiin saasaa la wada samaynaya annagoo og ilmahooda naaska jaqaya iyo kan jaamacadda dhiganaya inay waddankan joogaan agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya ayaa furay tababar ku saabsan sharciga socdaalka dalka cali cabdiraxmaan ayaa warkaasi muqdisho ka soo diray agaasimaha guud hay-adda socdaalka iyo jinsiyada soomaaliya mudane musaf sheekh cali dhuxlow ayaa maanta furay tababar ku saabsan sharciga socdaalka dalka iyo dhaqangelinta sharciga hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda kaasi oo loo qabtay qaar ka mid a saraakiisha hay-adda tababarkan oo socon doona muddo afar maalin ayaa lagu baran doona shuruucda socdaalka dalka iyo sharciga hay-adda socdaalka iyo sidii loo dhaqangelin lahaa sharcigaas tababarkan oo ay ka qayb galeen afartan laba qof oo isugu jira madax xafiisyo kormeerayaal ka tirsan waaxaha socdaalka xuduudaha iyo jinsiyadda ayuu ujeedkiisu yahay in sare loo qaado fahamka sharciga socdaalka dalka agaasimaha waaxda shaqadii shaqaalaha hay-adda socdaalka jinsiyadda nuuridiin cabdulaahi xasan ayaa ka warbixiyey tababarkan iyo dadka ka qayb galaya
mudane agaasime waxaan kaaga mahad celinaynaa fursaddan qaaliga oo na siisay maaragtay inaan halkan maantay aan ku kulansiino madax qeybeedyada iyo kormeerayaasha hay-adda oo gaaraya ilaa afartan qofood mudane agaasime haddii aan xoogaa yar dib ugu noqdo dadkaan meesha fadhiyo waa labeyntii hay-adda waa lafdhabarkii hay-adda waa waxaan rajeyneynaa maaragtay inay maaragtay sharcigan iyo maaragtay dabaqadiisa ay ku dabaqi doonaan ayna gaarsiin doonaan hadduu ilaah yidhaahdo maaragtay saraakiisha kale oo la midka mudane musaf sheekh cali dhuxulow agaasimaha guud hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda oo si rasmi u furay tababarkan ayaa sheegay in ahamiyad ballaaran uu leeyahay tababarkan isagoo ku eedkeeyey ka qaybgalayaasha inay si firfircoon ugu qayb qaataan tababarkan muddaduu socdo waa tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo awoodda hay-adda si loo hubiyo in dhammaan shaqaalaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda helaan aqoonta iyo xirfadaha laga maarmaanka ah oo ah hirgelinta iyo ilaalinta sharciga socdaalka soomaaliya iyo sharciga hay-adda hay-adda socdaalka iyo jinsiyaddu waxay door muhiima ka ciyaartaa ilaalinta madax banaanida iyo amniga qaranka iyadoo sidoo kale fulinaysa iyadoo sidoo kale fududeynaysa safarka deganaashaha iyo arrimaha jinsiyadda maadaama ay socdaalka caalamigu sii kordhayo mas-uuliyadaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyaddu way sii kordhaysaa waxaana loo ka baahan yahay inaan xoojinno xirfadaha iyo fahamkeena sharciyada socdaalka si aan ula jaan qaadno caqabadaha cusub iyo habraacyada caalamiga ah afartan maalmood ee tababarku socdo waxaa si qoto dheer u falanqeyn doonaa sharciga hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda iyo xeerarkiisa fulinta waxaana diiradda la saari doonaa awoodaha iyo mas-uuliyadda hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda xanaanka sharciga socdaalka iyo habraacyada sharciyeysan xeerarka gelitaanka joogista iyo deganaanshaha shuruucda la xiriirta safarka maareynta xuduudaha iyo fulinta sharciyada xuquuqda iyo waajibaadka dadka ajnabiga ah iyo ciqaabta ka dhalata jibinta sharciyada socdaalka waxaan ku dhiirigelinayaa dhammaan ka qaybgalayaasha inay si firfircoon uga qayb qaataan doodaha ayna wadaagaan khibradahooda shaqo ee la xiriira sharcigan guusha shaqadeen waxay ku xirantahay oo keliya ma aan aqoonta aan u leenahay sharciyada balse waa sidoo kale sida aanu hirgelinno una dabaqno shuruucda si daacadnimo leh annagoo ay naga go-an tahay inaan bulshada ugu adeegno si hufan oo hagar la-aan ah tababarkan ayaa loogu gol leeyahay in lasoo saaro saraakiil fahamsan sharciga socdaalka dalka iyo kan hay-adda socdaalka jinsiyadda ay ku dhisan tahay halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa radio jowar markana warka dibadda dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa abaalmarin lacageed oo dhan shan milyan u ballanqaaday ciddii gacan ka geysat soo qabashada saddex hogaamiye oo ka tirsan kooxda fallaagada ah sanadkan qabsatay bariga dalkaasi kongo saddexda ruux ee la duldhigay lacagta abaalmarinta ayaa waxaa ka mid ah cornel naga oo hore u ahaa madaxii guddiga doorashooyinka ee kongo hogaamiyayaasha m saddex iyo labaatan sultani meken iyo sanadkii hore saddex ka mid ah ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ku soo rogtay go-aamo lagu xukumay dil toogasho ah oo lagu eedeeyey khiyaano qaran madaxweynaha dalkaasi kongo ayaa waxa uu diiradda saaray inuu isku dayo inuu cadaadis caalami ah saaro dowladda ruwanda si ay u wajahdo cunaqabateyn ku aadan taageeridda fallaagada m saddex iyo labaatan sanadkii hore warbixin ay soo saareen khubarada qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in ilaa iyo afar kun oo askari oo ruwanda ay la shaqaynayaan hogaamiyaasha kooxda m saddex iyo labaatan ee ku sugan bariga kongo kumanaan qof ayaa ku dhintay intii uu socday dagaalka iyo boqolaal kun oo qof ayaa ku barakacay warkii habeenimo aad kala socoteen radio jowhar dhegeystayaal waa naga intaa cidduu warkeeni sheegana waxay dib ugu daalaca kartaa bartaan ku leenaana facebooka ama radio jowhar dotnet sidaas iyo nabadgelyo